Kalluunkan oo doodwadaag haya weliba qaban qaabidaya hay-adda Garedo oo lunku hadalaya xuquuqda owlaada Soomaaliyeed iyo sidii oo heli lahaayeen walyaabo xaqiyo in layiga maadaama iyo la kulmayeen dhibaatooyin badan in la xoojiya dhameystirka baahiyaasha kulankii weliba ku qayb galaya madaxda hay-adda Garedo wasiiro ku tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya dhalinyaro iyo qaybo shil duwan ee bulshada iyadoona meelasayti madaxda su-aalo la ku weydi walyaabo iyo ku qawadeen xuquuqda owlaada korintiya weliba goobta ku hadalaya isku duubaha hay-adda Gareeda Maxamed Cumar Cali iyo ku warbiya mashruuca lunku doodaya xuquuqda owlaada sidii oo heli lahaayeen diiradda lagu saarayay sidii khibradaha ururada bulshada ay u baahan yihiin iyo nasri skilliska u baahan yihiin loogu dhisi lahaa sidoo kale waxaa lagu embowergaraynayay maakiinoo in terms of, of, of, of capacity strengthening and ilaa waxaa ilahay mahaddiisa in aan ka soo bilownay meel fog laakiin maanta toddoba-iyo toban civil society organization ama community based organization oo inta badan women led organization ah oo maarkin maanta active ah oo maarkin oo oo maanta wax ku ool u leh communitiga baydhabo iyo guud ahaan dowladda koonfur galbeed sidoo kale maanta wuxuu noo daaran yahay sessionkeenna waa waa wadahadal ama ama dialogue u dhexeeya community based organizations iyo iyo iyo sidoo kale dowladda qaybaheeda kala duwan kaasoo maarkiinoo abuuri doono xaquuqda daarnaan doona xaquuqda caruurta waxaana ku mid ee bulshadii ku qaybgaliya kulanka iyo su-aalo ku weydiiyan madaxdii ku qaybgaliya madala sharciya oo ku ilaaliyo iyaalka maylerahayso xadgudubka dayaca dhiig miirashada iyo rabshadaha sharciyo ku ilaaliyo oo la marsiiyey baarlamaanka la marsiiyey wasiirada la marsiiyey la baasmarey oo ciyaalka ku ilaaliyo xuquuqdii oo ilaaliyo koonfur galbeed leta ontii bulsho lanweeri la eri sharciyadaas hajara geeka laku bilaaw ogaada inay xaquuqda ciyaalka anka jarna cunug dumi siyaasana ku yar inay xaquuqda islaamka dheelna may meelo ka aragnay dhowr siyaabadan kaga aragnay ina owlaada haddii xoogaa barbaleen yal mase magaaladu alhaqudhii owlaado tumi shan sano tumi siyaasana ku yar inay la xareeyo oo adalahawada hiraayo markii waalidshoo seedano si frii ahaana lahanka siyaane beesil ku qaado onaga beesilan ku qaadneena isteeshinkaasee masmeelaska jaro owlaadaas oo ena da-dio tumi siyaasana wali ku yare xaquuqdiyo ini meelo lakoga ciyaarayaan araga wasiirka wasaaradda shaqadiiyo arrimo bulshada dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan caafiqi ayaa ugu dambeyntii kulanka ku hadalaya sheegay iyo muhiimiyata in marka hore la dhisay sharci ilaaliyawa xaquuqda owlaada iyo in war lagu qabado owlaada ka dayacsanaa wadooyinka ilmaha yaryar oo suuqa jooga oo maaragtay kuwa caseeyo ah gabdho yararoo dad u shaqeeya oo la jirdilaayo oo dhibaato loo geystay arrimo noocaasa waxaas waxaan ka sheekeynayna maanta oo dhan ahay waa uun qodobkan la yidhaahdo protectionka xilalka naga saaran yihiin waay ilmaha yaryar ee micnaha aan shaqada gaarin ee la shaqaalaysiinayo sharciyadda waxyaalaha la gudbiyey hadda baarlamaanka uu gudbiyey ka mid tahay in wasaaraddu ay micnaha ay ka qabato ay ka joojiso sharci aan oga joojinaan haysanaa inaan idhaahno lama shaqaalayn karo markaan idhaahno lama shaqaalayn karo waa inaan u haynaa waxaan ugu bedeli karna annaga markaas oo ah in training aan siino markaas oo meel ay wax ku bartaan aan geyno ama wasaaradda waxbarashada